أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد waxaan kusoo dhex jirnay tafsiirkii suuratu alxadiid marka waa anagii soo marnay ilaahay inuu dadka ku xafiyey oo ku booriyey in wax la sadaqaysto sadaqadaasna ay ajar weyn iyo amaahda alle sadaqaasna ay lamid tahay iyagoo ilaahay wax amaahiyey oo ilaahay subxaana watacaala uu qiimeynayay oo waxa ilaahay darti ay u bixinayaan ilaahay oo ka dhigay waxay amaahinayaan markaasna la yidhi waxay ku mudanayaan ajar fara badan oo maanta ma arkaysaa maalinta qiyaamaha oo dadkan mugdi ay ku jiraan ayagu nuur inay maanta ma arkaysaa ay ku soconayaan nuurka hore iyo gadaal ay ka socdo maalintaa weli waa maalin nuurka oo munaafiqiinta ka damayo yooma dharaar ayuu ilaahay u laablaabaya ay nuurka helayaan oo munaafiqiintana nuurka inta uu ka damo yo yooma yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay odhanayaan iyo walmunaafiqaat kuwa munaafiqaadka munaafiq waxaweye waa qofka daahirkiisa baadinkiisa oo kala duwan yaho afkana wax fiican buu ka sheegayaa qalbigana wax xun baa uga jira ficilkiisuna waa xun yahay asalka nifaaquna waa daacad darro iyo qofku inuusan diinta iyo dadka muslimiinta inuusan wanaag la rabin taasaa asal u ah yooma dharaar baa nuurka ilaahay uu idiintaam yeelaya oo ajarka la ydiin laabaya yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay leeyihiin lmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka liladiina kuwii waxay u oranayaan aamanuu rumeeyey unduruunaa na sugta oo noonoo korta oo na suga naqtabis aan idinka aan idinka shidaal qaadane min nuurikum nuurkiina ilaa markii mu'miniinta nuurka la siiyo oo mugdi ay tahay nuurkiibay marka hore soo raacayaan meel dhex markay maranaan nuurka iyuu ka damayaa munaafiqiintii mu'miniintiina waa u ifayaa markaase waxay leeyiin unduruunaa na suga oo naqtabis aan ka shidaal qaadane min nuurikum nuurkiina qiila markaasaa waxaa loo leeyahay urjicuu u noqdo waraacakum gadaal u noqda meeshii laga yimid halkaa u noqdo faltamisuu nuuran nuur ka raasada soo maaha markii haddii dib u noqda la yiraahdo waaba la dhaafayo muminiintiina waa gudbeen oo waxaweye siraadkii waa gudbeen oo jannadiibay u dhaadhaceen ayagiina marka jahanabay ku hoogteeno fa duriba beynahum waxaa la dhigay dhexdooda bisuurin derbi weyn ayaa la dhigay lahu suurka waxaa u sugnaaday baabuun irid baadinuhu gudihiisa oo fiihi dhexdiisa ahaaday magarad oo dhinaca mu'miniinta soo xiga ah alraxmatu naxariis iyo jannadii weeye wa daahiruhu duudkiisa oo meesha hore lasoo dhaafay ah oo min qabiilihi xaggiisa dambe oo meeshii ay munaafiqiintii gaaladu jireenna alcadaabu cadaabu waa halkaasay marka ay ku hareen markay ogaadeen marka raggi inay ka hareen oo mu'miniintii aysan la socon oo balaayo ku noqotay ayay waxay leeyihiin waxbaa jira waa maxay nimankaa muuminiinta maxayn kaga dhaqaaqeen waa idinkii la joogi jiro gabdhaha ka guursan jiro cuntada layska cuni jiro islaamnimo la wada sheegan jire isbedelka maanta waa maxay meenta waxbaa jire waa maxay yunaaduuna way u dhawaaqayaan munaafiqiintii hum mu'miniintii u dhawaaqayaan waryaadoy war hebelo war hebelo alam nakun soo ma anaan ahayn macakum micigiinoo sodi lama aanaan jirinoo jumcada iyo jamaacaadka idinlama joogi jirinoo magaca muslimnimada soo idinkulama aanaan qaraabo jirin adduunyada ha maxaa nooga tagteenoo meeshan cidlaa maxaana la kaga tegay jawaabtiibay marka helayeen waxay leeyihiin qaaluu mu'miniintii waxay yidhaahdeen balaa inaana nala jirin iskaba dhaafi waa nala jirteen waa nala joogi jirteen laakiin la jirkiinu wuxuu ahaa mid daahirahoo korka umaa nagala joogi jirteena hoosta balaayaad ka ahayd oona balaaya idin qarsooneed qaaluu waxay dhaheen muuminiintii balaa waad nala jiri jirteen walaakinakum adinku fatantum anfusakum naftiina ayaa fitnayseenoo balaayaad usoo jiiseenoo waxaad naftiina aada maaragta aada ku fitnayseen kufri caloolaad iyo khiyaano iyo ilaahay rasuulkiisa muuminiinta la khiyaano iyo gaaladoo lala jiro iyo aayaadka alloo lagu jeesjeesa iyo aakharo lagu jeesjeesa iyo waxaasaa jeebadda inkaga buuxa leeya saasaa u fitnayseen ko fatantum anfusakum naftiina ayaad fitnayseenoo waxaa weeye kufri iyo nifaaq iyo camal xun iyo fasaad ayaad ku fitnayseen ilaa maray nabiga ay ku jeesjeesaan ay aayaadkii saxaabada maray gaalada ujuust u duusaan mar ay u jaasuusaan marba waxbay ku hadli jireen ma garat wa tarabastum mu'miniinta balaayaad la sugan jirteen waxay dhihi jireen mu'miniinta goormaa balaaya ku dhacaya qara haa-ulaa'i diinuhum diintoodii ayaa kadisay ma garat waxay u malayn jireen bal danantum an lan yanqaliba arasuul walmu'minuuna ilaa ahlihim abadan markii loo baxay maaragtay xudaybiye markii la aado cumrada nabigu cumrasacsuno xudaybiya waxay dhahay khalaas kuwaan maanta u dambaysa dib usoo noqon maayaan ma garan marka balaayo unbay haddii goraal muslimiinta la sugi jireen oo waxay dhihi jireen maanta gam laga siinaya wa tarabastum balaayo unbaad maaragtay muslimiinta la sugi jirteen in gam laga siinayo wartabtum diintana maaragtay waad ka shakisanaydeenoo diintan iyo xaqan oo nabi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankan maaragtay hiqo kuma aanaan qabine shaki baa inkaga jiray midda kale dad saadiqiina ma aanaan ahayn oo mutawaadiciin oo xaqa ictiraafsane dad maqruuriinahoo kadsoonad ahaydeenoo waqaradkum waxaa idin qatashay oo idin kediyey al ammaanidu ida diilooyin beena waxaa is dhihi jirteen haddii ou khayr beeshan ou jirana kuwaan maaragtay makhduuciinta oo sufahada annaga uga hormarayn mumininta dhe jira waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana kamaa aamana annaas war dadka muslimiinta say daacad u yihiin iimaanka run inkagata runkana waxay dhihi jireen qaaluu anu'minu kamaa aamana sufahaa ma sufahadu siday u rumayso maan u rumayna qofka muuminka waxay ku sheegayna safiih marka ayagu dad sare oo caqli badan oo shaxda maaragtay lagadega ay u haysteen muuminiintana dad muqafaliinoo wax magarato ah oo maaragtay iska hiiraaca saas u haystaan leeyahy waqaradkum waxaa idin kediyey al amaaniyu yadidiilooyin been ah ayagoon toosnayn ee waxay leeyihin haddii ajar la helana meeshaan abubakar iyo cumar iyo waxaan dhaga ka hormarin haddii kale waxaan ay beenbeen yihiin hadda waa beenbeen saasay dhihi jireen maarata haddii ay guula helaan waxay leeyihin waa ka shallaay jireen hadday dhibaato ay ku dhacdana waxay dheheen maaragtay id lam naku maca waa maaratay fawd waa liibaanay id lam naku macakum sababtoo idinlamana aanaan jirnino balaayada idinku dhacday nagulama aysan ka dhicin marka dad mu'miniinta ka mid ah oo hil iyo hoo iyo maaragtay yaqiin la wadaagsada ma ahayn waqarakum waxaa idi xataa jaa amrullahi ilaa amarkii alle oo geeridii ay ka timaado runruntii iyo qiyaamihii aada aragtaan oo haddana layska soo bixiyo runtii iyo maaragtay munaafiqnimadiinii iyo mardadabaankii meesha uu ku dambeeyey iyo natiijadii ilaa hadda aada ka dhadhamisaan waxaa weeye maaragtay waxaad ku jirteen quruur iyo diilooyin beenaho hadday diintaa saxtaana jannada meesha ugu fiicanaan gelayna waxaanaan dhagaa ka hormarayna ablihiinta haddii ay diin baadili ay tahana khalaas ada digtoonideena waa qaadanay marka niman laba lugood ku taagan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna wa khaadicum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna ilaa qaliila mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaa walaa ha ilaa haaulaa muuminiintana lama jiraan gaaladiina lama jiraan laakiin calooshoodu gaaladay tahay maarata muslimiinta dahaarkay kala jiraan waqaradkum waxaa idin qatashay al amaaniyada diila been yadiila waxaa la yidhaahdaa qofka sida asagoon shaqaysanin ku sheekaysta xaggan dhacaya xaggan kasoo shaqaysanaya sanaan dhisaya habeenkiina saroodhisaya subaxdiina waxba kale ma jiro marka waxaa weeye qofka asaguna isagoon camal saalixa aan sameynin iimaan iyo yaqiin iyo shahawaadkii muxaramaadkii oo laga haro jannadii boosas ka cabiranay waa ammaani waa beena wey wax ooyada diilooyin beena waayo wagarakum waxaana idinka qatalay billaahi alla waxaa idinku qatalay algaruuru shaydaanka inkaarta qabo wax ka qatalo waxau dhahay in allaha kafuur raxiim waaye waxba maaragtay dhib ma lahane macaasidaada maanta ma arkaysaa iska wad soo ma ahan nacam marka raxmada alle subxaana wa tacaala iyo cafigiisa ayuu ku qatalaya hadda ilaahay waa raxiim waa kafuur laakiin qofku inuu xuduudiisa ilaaliyo inuu maaragtay toobad keeno laakiin markuu xuduudda alle qofku iska sahlado ousan carada alla ka baqin oo makarga alla ka aamin noqdo waa cuquubo weyn waayo afa aaminuu makr allah falaa yamanu makr allah ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay wuxuu leeyahy makriga alle may ka aamin noqdeen makriga alle qof ka aamin haddaa aragtid waa qof khasaara ee ku dhacda alla leeyahy subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu salaam iyaakum muxaqaraati dunuub dembiga la xaqiraayo iska jira sababtoo wuxuu la mid yahay dad intay neef geelo qasheen oo qof walbaa la laba qori oo soo qaaday oo dabkii la shiday hadhow neefkii geelaha dabkiia lagu bislay laba boqol oo nin walba adoo laba qori soo qaado afar boqol oo qori dabka shida intuu leegyahay marka dembiga intaa gasho yareed ku kale ku kale ku kale isgaaro hadhow qiyaamo waa ku gubaya walciyaadu billah waqarakum waxaa ku qatalay billaahi algaruuru mid qatalid badan oo shaydaan ah hadhowbaa toobad keenaysaa dhib ma laha hadda dhallinyaraa tahay hadda weli waayo xoogaa iska sii qaraabo xaraamtaada sii cun hadhow baad maaragtay shaxda iyo aada arrimaha aada saxaysaa saasuu shaydaan kuu leeyahy walciyaadu billah haddaba maanta maalin khataraha la taagan yahay oo falyooma maanta laa yu-khadu minkum laidinkama qaadanayo fidyatun wax furasho ah haddaad tirada maanta waa isfuranaynaa munaafiqiine xoolo dhanaan bixinaynaa si aan cadaabka uga magan galno ilain kali yeeli maayo walaa min aladiina kafaruu adinka iyo gaalada midna laga yeeli maayo sababtoo ah aayado badan oo ilaahay subal maarata qur-aanku ku sheego walow ana aladiina dalamuu maa fi lardi jamiican milahu macahu laftadow bihi min suu alcadaabi yowma alqiyaama waa isku firalahay laakiin laga yeelin maayo markuu qiyaamo ou gaalku soo istaagana waxaa laleeyahay haddaad dhulkoo mugd oo muggiis oo dahaba aada haysan lahayd ma isku furan lahayd markaasuu leeyahay haa markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dalabtu minka ahwana min dalik wax ka yaraan kaa dalbay adoo sulbigii aadam ku jira ayaa waxaan kaa dalbay allaa tushrika bii shay inaad ii sharig yeelin tiina waa diiday marka maanta xoolana ma bixinayside cadaabkaaga gal baan leeyahay maanta walciyaadu billah falyowma maanta laa yuukhadu lagama qaadayo minkum xaggiina fidyatun wax furasho ah walaa min aladiina kuwiina laga qaadin maayo furasho kafaruu kufriyey haye xaggee loo hoyaadaya ilaahan ka magan galna bal qofka isagoo qiyaamo jooga sidaa lagula khidaabayo bal ka warrama ilaahan idinku dhaarsho soo arrin aada iyo aada u culays badan soo maha haddaba intay goor goorta aan toobadkeena ilaahay hana waafajiyo subxaana wa tacaala oon iimaankiina rug aan ka dhigno oo ammaanida iyo beenta ee mardadabaanka intaan iska dhaafno ilaahay aan toos ugu toobadkeeno allahna na waafajiyo markaasaa waxaa leeya ma-waakum meesha hoyaadkiina ood u hoyaanaysaan annaaru dab aada ku gubanaysaan waa meel kalood u socotaan lama arko yaa nin walbaa hadda caawa wuxuu rajeynaa firaash iyo sariir iyo guri dugsi inuu uhoydo soomaa haddii la yidhaahdo gurigii dab aa ka qiiqay miyuu aadaya ma garan laakiin kan waa ku qasban yihiin walciyaadu billah waxaa leey meel kaloo idiin banaan lama arko meeshaas jahanamo oo dab ka ah halkaasaa booska kaga cambiran yahay boos kale iyo jago kaleo idiin cabiran maafi soo maha waa khasaaro aada iyo aad ilaaha ka magangala intay goor goortahay ilaahay tawfiiqhana waafajiyo hiya ayadaa mawlaaku mawlihiina ah meesha idiin habboon oo owlaha idiin ah oo idinku habboon iyadoo waayo sababtoo gaalnimo iyo kufri iyo nifaaqa la soo joogteen soomaan adduunyada marka meel kaloo idin munaasaba maafi maa fi maxal thaani yunaasib lakum ilaa hadihi annaar maxal kale oo idin munaasaba ma lahan naartaa maahan hiya iyadaa mawlaa ay owlaa bikum ay ka timi iyadaa idiin owleysan oo idiin habboon meel naarta in kaga habboon la firiyo oo la firiyo xaalkiina iyo qaabdaradiina marka la eegay halkaasaad ku fiicantiina laleeyahy weli waa sokriyo waayo wa bi-sa waxaana xumaaday oo aada u liita almasiiru meel loo ahaado oo qofku aayateyn u noqoto oo uu ku waaro oo la fadhiisto meel u xun wey sababtoo ah adinkaa macnihiinii dayacay soo maaha marka macnihiinii adduunyada haddii aad dayacdeen inaad meel xun ku hoyataan marka maxaa diiday wax idinka diidaya lama arko nacam markii hadda laga soo sheekeeyey xaaladda mu'miniinta oo wanaagsan iyo xaaladda munaafiqiinta iyo gaalada aada u liidata ayuu ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala sow arrintaasi sow wax maanta ma arkaysa lagu khushuuco oo qalbiga ou dareemo oo qalbiga ou ku ta-afuro sow maaha ee qofka mu'minka uu iska jiro inuu munaafiqiintaasoo kale uu noqdo kuna dadaalo mu'miniinta wanaagsan sida u noqon lahaa oo meesha aytiinka fiican leh so wax haboon ma ahna la leeyahy taasna waxaa lagu gaari karaa qalbiga oo khushuuco oo waansamo ee markaas khayrkana ku dadaala shartana ka leexda ilaa wanaag wuxuu ka suurtoodaa qalbi khushuuc khushuucsan xumina waxaa ka carari kara qalbi khushuucsan qalbiga haddii ou dhinto waxaa weeye waa ibra wax munaafiqiinta ku dhacay wey marka in qalbiga la nooleeyo alam ya-ni miyaysan u dhowaanin ay aana ay aana macnaa xaana waa dhowaaday wey nacam alam ya-ni miyaysan u dhowaanin liladiina kuwii aamanuu rumay mu'miniinta ahaa miyaysan u dhowaanin an takhshaca inay khushuucdo oo jilicdo quluubuhum quluubteedu lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo xasuusta ilaahay la xasuusanayo waxa mu'miniinta amaalka ay leeyihiin oo wanaagga ah in maaragtay loo mahdo oo lagu dadaalo munaafiqiintii gaalada xumida ay leeyihiin alla cadaamadiisa waxaasoo dhan markii laga sheekeeyo qalbigoodu inuu jilco miyaysan u dhowaanin iyo wamaa nasala waxaa soo degay oo min alxaqi xaqa ilaahay uu soo dejiyey wamaa nasala ilaahay wuxuu soo dejiyey oo min alxaqi xaq qalbigoodu inuu ku jilco oo maanta ma arkaysa cabsi iyo tacdiim weynin ay weyneynayaan iyo khayrkoo lagu dadaalo inay taa ay ku bixiso miyayna u dhowaanin oo markaa walaa yakuunuu aysan noqonino kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu hadda ka hor oo yahuud iyo nasaaro ah qoladaa maxaa ku dhacay fadaala calayhim alamadu fadaala calayhim waxaa ku dheerad alamadu waqtigii waqtigii ayagii ambiyadooda u dhexeeya ayaa dheeraaday kumanaan sininaa laga jooga diintii ay markaas taxriifiyeen oy bedeleen fitan badan iyo balaayaa soo martay qalbi qalayla markaas ku dhaco faqasad quluubuhum qalbigoodii waa engegay ilaahay ka cabsan maayan diintii ilaahay ku ciyaarayaan ambiyadii ilaahay dilayaan waa beeninayaan foolxumo kastay sameynayaan ilaa nabi maxamed xataa inay dilaan caleyhi salaam isku dayeen oy beeniyeen oo cadow usoo kulmiyeen oo balaayo o dhan ay ku sameeyeen ciise inay dilaan isku dayeen zakariya iyo yaxya ay dileen ayagu soo maaha wa markay haddi qalbigii qalalay wa kathiirun in badan oo minhum ayaga kamida faasiquun waa kuwa faasiqiinuha qalbigu asagaa sayidul acdaa xibnaha asagaa boqor u ah boqorkii hadduu faajir uu noqdo oo maaragtay cadaaladii uu ka tago xibnihiina marka waa xumaanaya lamaa qasat ilquluub fasad iljawaarix markii quluubtii ay qalashay jawaarixdiina faasiqaday noqoto afkii waxxun baa kasoo baxaya gacantii waxxun ficil xun marka taxriif ay diin taxriifiyaan been abuurasho isla weyni ambiyada aloo lagu tacadiyo xalaashiiyo maaragtay la xarimo xaaraamtiio la xarimo kullu anwaaci alfisqi walfujuur ayaa ku dhacay wa kathiirun in badan oo minhum faasiquuna ka mid aayaddan waxay leeyihiin maaragtay qataad ibnu cabaas wuxuu yidhi ina allaha istabdaa quluuba almuhaajiriin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu daahsaday quluubtii muhaajiriinta markaasuu daga macnaa ou canaantay markii waxyigu saddex-iyo toban sano uu socday nacam ibnu mascuud asaguna wuxuu leeyahay xadiid muslim oo wariyey markii ilaahay subxaana wa tacaala maa kaana bayna islaamina wa bayna an caatabana allahu bi hadihi l aaya ilaa arbacu siniin ayaa u dhexeeyey nacam ilaa arbaca siniin afar sano ayaa maanta ma arkaysaa u dhaxeeyey macnaha waxa weeye khushuuc badanana la ka rabay waaye meeshiina la ka rabay ayaa maaragtay ayaan xoogaa lasoo gaari waay laakiin dadkao dhan ma ahana waa un dad maaragtay un kamida saxaabada kamida oo ilaa saxaaba dad waxaa ku jira maasha allah abubakar iyo cumar dad waaweyn ah ayaa ku jira laakiin waa un koox un markaas kamid a weeye saxaabadoo dhan maaragtay lagama weynin nacam marka hadda saxaabada haddii lagu canaantay dadka ka dambeeyana maxaad u malaynaysaa walidaalika qataada wuxuu yiri waxuu noo sheega o dha dakar ilaa shadaad binu ows ma garat nabigu wuxuu ka wariyay can rasuuli lah sal allau alayh wasalam ina awala maa yurfacu min annaasi alkhushuuc dadka waxaa laga qaadi doona ugu horeeya waa khushuuc khushuuci markii laga qaado waxa weeye diintii baa la tasaahulanaya waad ogtiin xaaladda hadda lagu jiray labaatan sano ka hor dadku xataa isku mid ma aha waxay qur-aanka dii la aqray mid khushuucsan mid ooyahay mid ilimeynay khushuucii markii la qaaday ummaddii maxaa haray wax dil wax dhac khayaano fatuud waxaasoo dhanaa kasoo haray markaa de maxaad u malayna markaa de waxa dhan oo marka wax sixi karana waxaa weeye qalbiga in cinaayo la siiyo sida nabiguna calayhi salaatu wasalaam alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadad fasada aljasadu kulluhu alaa wahya alqalb qalbiga xibin yaraa ku taalabuu dhahay haddou maaragtay xibintaasi ay hagaagtana jirku waa hagaagaya hadday fasaadana jirku waa hagaagaya waana qalbiga waa marka waa junuudiisa culimmadii horena waxay ku dadaali jireen salaaxu lquluub qalbigu in islaaxiyaan sidqiga maaragtay ikhlaaska maaragtay nasiixada wax alla isla weynida waxaas inay iska dhaafaan tawaaduca maaragtay dadka muslimiinta inay khayrka la jeclaadaan iithaarka macaanidaas oo dhan oo qalbiga daaweysa inay maaragtay amraad maradu shahwa maradu shubha inay la dagaalamaan oo qalbigooda iraadaadka faasidka iyo maaragtay mabaadi'da shukuugta waxaasoo dhan inay qalbigooda ay ka nadiifiyaan khushuucana waxyaalaha ku imaan kara waxaa ugu weyn aayaadka aloo lagu tadaburo mowdka lagu tadaburo qiyaamihi lagu tadaburo xikamta shareecada iyo qur-aanka diinta la fiiriyo mucjizaadka nabiga la fiiriyo cadamada alle iyo aayaadkiisa iyo nicamkiisa iyo lagu tadaburo iyo niqamkiisii dadka ahlu sharta wixii ilaahay uu ku sameeyey subxaana wa tacaala iyo waxa aakharo dambeeyo marka hadday laakiin kaflo ay timaado marka oo tadaburkii la iska tago waa markaa marka quluubta oo maaragtay qaswada ay maaragtay ay ku dhegeyso qalbiga hadduu qaasi noqdana faa-iido ma laha faweylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah kuwa qalbigooda oo dirga ilaahay uu ka maaragtay ka engegay ayaa cadaab u sugnaaday yahuuddana haddee waa tii lagu caayo uma qasad quluubukum qalbigiina engegay min bacdi dalik fahiya kalxijaarati waa dhagax oo kale oo shadu qaswa waaba kasii liata marka ilaahay quluubtaa noo jalciyo laakiin inaa hadda ku dadaan waxaa kamid dikrigaya casharada in la yimaado qofku markuu meelaha casharada iyo qur-aanka lagu fasiray firdidig hadduu iska yirahdo xaggee khayrka uu ku arkayo nacam alam yani miyaysan u dhawaanin caawa dhan haddii laga sheekeyna mawduuca lagama bixi karo laakiin maaragtay aduna qofkii qalbi leh intaas baa nagu filantaha alam yani miyay u dhawaanin liladiina kuwii aamanuu rumeeyey miyan waqtigeedii la gaarin oo wax alla wixii asbaabihii khushuuca ku bixinayay miyaan loo sheegin qur-aankiiaa u yimid nabigii baa dhex jooga calayhi salaatu wasalaam annagana sunnadiisiana dhex joogta bi-abi umbi sala allahu alayh wasalam an takhshaca inuu khushuucdo oy jilicdo quluubuhum qalbigooda lidikri illahi dikri alle iyo wamaa nazala wixii soo degay wamaa nazala alla wuxuu soo dejiyo oo min alxaqi xaqa walaa yakuunuu ama wamaa nazala wixii soo dego oo xag alla kasoo dego min alxaqi xaqa walaa yakuunuu aysan noqonin kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiy macnaa hashaabihinin kuwaas min qabli kuwii horeo kitaabka la siiyey fadaala waxaa ku dheeraaday calayhim korkooda alamadu waqtigii baa ku fogaaday oo ambiyadii iyo risaalaadkii waqtigii u dhexe ayaa fogaaday markaasaa weliba kitaabkii la taxriifiyey markaas engegay annaga hadda waqtigii rasuulka hijiradiisa kun iyo shan boqol iyo maxaa laga jooga iyo soddon soo ma ya kun iyo kun iyo afar boqol iyo soddon laga jooga ayadoo weliba diintii la taxriifina dadkii iska qasaabo ku dhacay oo kitaabka uu noo yaalo sunadii xadiidkii saxiixa iyo sunankii culimmadii aathaartoodii ay taallo soo maha marka de annaga cudurdaar ma lihin sababto kitaabkeen lama taxriifin sunadeeni saxiixii saqiimki waa la kala yaqaana bukhaari iyo muslim iyo kutubtii kalea noo taal culimmadii diinta difaacday kutubtoodiyaa noo yaala shaafici ibnu taymi ibnulqayim saaxib alictisaam maaragtay ashaadibi culimmadaasoo dhan aa kutubtoodii noo taala nacam iyo bukhaari iyo muslim iyo culimmadooda imaam axmedi kulli waxaasoo dhan aa noo yaala marka cudurdaar aan maaragtay ku qasaaweyna male naga diinteena waa nadiif wey faqasad way engegtay fataala calayhim lamadu waqtigii baa ku dheeraado faqasad quluubuhum qalbigooda engegay wa kathiirun in badan oo minhum kamidana faasiquun waa faasiqiin walidaalika nabigu waa tashabuhood waa naga reebay wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam bucuthtu beyna yaday saacati bisayf ayaa laygala soo bixooday saacadda horteeda anoo seef wato macnaa dadka gaalada la jihaaday ayaa layga soo bixoodhaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ma garat ahay wa jucila adillatu wasagaaru calaa man khaalafa amri wa jucila risqii taxta dilli rumxi aniga risqiga wuxuu yihi warankayga hoostay mac nabigu cuntadu cuni jira waa adyab lmakaasib waa wuxuu khumuska iyo fayga uu ka helo jihaadka u ka helo nabiyullaahi daawud gacanta uu ka shaqaysan jira waa waa min adyab lmakaasib waxaa ka dayibsan kasii dayibsan maksabka nabigeena caleyhi salaatu salaam wuxuu jihaadka ku helo uu cuni jiray nabigeena caleyhi salaatu salaam wa jucila adillatu wasagaaru calaa man khaalafa amri dulli iyo foolxumana qofkii amarkayga khilaaf ayaa la yeelay soo maaha waman tashabaha biqowmin fahuwa minhu qofkii qolo shabaha ficilkooda iyo quluubtooda iyo akhlaaqooda iyaguu ka mid yahay marka tashabuha gaalada in aada laysaga fogeeyo waa markuu ilaahay taas uu sheegay ayuu ilaahay wuxuu leeyahay waa suuragal quluubta in la jilciyo hadduu qofku dadaalo oo asbaabtii uu la yimaado oo dikra ilaahay uu ku tadaburo oo wixi ilaahay ka reebo uu ka haro ilaahayna uu kaalmaysto asbaabtiina uu la yimaado waa suuragal wax walbaa sabab ay leeyihiin sida dhulka abaarta roobka haddii uu ku da-abo uu soo noolaanayo quluubtan haddii waxyiga lagu celceliyo lagu ta-hiiriyo oo asbaabtii lala yimaado ilaahna la kaalmayso waa ta-ahuraysaa marka iclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla yuxyi l arda dhulka inuu nooleeyo bacda mowtihaa markay dhimatay ka bacdi ayuu roobka ku nooleynaya sidoo kale quluubtiina ilaahay wacdigiisa iyo waxyigiisa uu ku nooleynaya laakiin bishardi asbaabtii waa in lala yimaado mawaanicdiina laga haro asbaabtii waa in lagu tadaburo waa in camalfalkii lagu dadaalo waa inuu alla oo baryo qofka alla u tadarro inuu qalbigiisa ilaahay oo khushuuciyo xaaraamtii laga fogaado ilaahayna oo kaalmay subxaana wa tacaala iclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla yuxyi l arda dhulka inuu noolay bacda mowtiha markuu dhulkii dhintay oo abaar noqdo roob uu ku nooleyn karaa quluubtiina markay qalaltay waxyiguu ku nooleyn karaa sababtoo ah saxaabadaba intaa nabiga uu soo bixin dad mushrikiina iyagoo ah oo qalbi qalale ayaa waxyigan khayrka intuu u yimid ayuu ku noolaadeen qad bayanaa waan caddaynay lakum adinka al aayaat aayaadkoodin caddaynay dhinac walba waxaan iska tuusnay qur-aanka haddaa farta xagga ka mar xagga ka mar wax cajiib lo waa lacalakum waxaad mudan tihiin ood maaragtay munaasab ku tihiin markaad aayaadka aafiirisaan tacqiluun inaad wax garataan wixii manaafica aqri adduun idiin ah inaad garataan wixii xunoo dhibaato oona aada garataan oo aada ka fogaataano manaaficdana aada qaataan fi diini waddunyaa mahaaligta iyo waxa xunna marka aada ka fogaataan halkaa markay marayso ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa acmaasha ilaahay loogu dhawaado oo waaweyn iyo jasahooda ilaahay wax nooga sheegaya alla wuxuu leeyay ina almusadiqiina mutasadiqiina ahayd asalkeedu ta-a meesha ku jirtay marka ta-dii ayaa saadka lagu idqaay marka musadiqiina leh ina almusadiqiina ay ina almutasadiqiina ragga wax sadaqaysta iyo walmusadiqaati ay walmutasadiqaati gabdhaha wax sadaqaysta wa aqradu llaha ilaahayna amaahiyey qardan xasana amaah wanaagsan amaahiyey yudaacafu lahum waxa ay bixiyaan waa loo laalaabaya ilaa cashra adcaaf ilaa sabcati micati dif ilaa adcaafin kahiira loosii laalaabaya waxay ku xiran tahay hadba shaygaas xaajada markaas loo qabay baahida loo qabay qofkan maaragtay niyadiisa meesha ku habboonaa say u dhacday ictibaaraad badan ayaa ajarka lagu kala badiya kuwaas waa darka da qofka dadka munfiqiinta oo wax anfaca oo maaragtay aada xoogga u saara nacfiga muslimiinta inay xoolahooda jihaadka iyo masaalix muslimiinta ay ku bixiyaan dadkaas waxaa la leeyahay ajarkooda waa waaweyn waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo wa rasulihi rasulih oo iimaana khaasoon shaki aqbali karin rumeeyana ulaa-ika kuwaasi hum sidiiquun waa kuwa sidiiqiin loo yidhaahdo aada wax u rumeeya oo iyaga shaki uuna soo dhex gelino martabadooda waa martaba bacda rusul waa ummadeenan sidiiqina abubakar radi allahu canhu soo laba qolo kale ma aha qolo saddexaadna waxay waa qolo u heelan diinta difaacooda ee naf iyo maalba u hartay oo washuhadaa ee naftoodii u horay ilaah darta u dhintay washuhadaa-u shuhadadiina cinda rabbihim rabbigooda xaalay agtooda ahaadeen oo axyaaun cinda rabbihim waa anagii soo marnay lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajarkooda iyo wa nuuruhum nuurkooda ay leeyiin ma garan kuwa kale marka waa kuwa gaaladah oon khayr lahayn oo iyagu waaladiina kuwii kafaruu kufriyay wakadabuu beeniyana biaayaatina aayaadkeena ulaa-ika kuwaasi asxaabuuljaxiimi jaxiimada asxaabteedi marka alla subxaana wa tacaala saddex darajo waaweyn oo sheegay tasadiqiinta oo ajarkooda loo laalaabayo sidiiqiinta oo iyagu martabada ambiyada ku xigta ah waana sida xadiidka saxeen ku yaala oo muslim bukhaari ay wariyeen xadiis abu saciid alkhudri nabiga calayhi salaatu wasalaam ina ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi fowqa dadka jannada jooga waxay isu jeedsiinayaan dadka kale oo ka sarreeya oo qolalka ku jira korkooda ahaada ili markaa mujida gurigaas halkaa ka bilbilay oo gurigii fulaan kamaa tataraa'awna si ay isugu jeedsiisaan alkowkaba duriyo xidiga ifayo alkaabir ee fogaado fi lufiqi min almashriq walmaqrib xidig meel fog ka bilgbilig leh oo ama qorax ka soo bax ama qorax ka dhac ala xidigaas maya maya wakaas wakaa wakaa macnaa soo u fogya nin jannada ku jira ninka kale gurigiis inuu dhaho halkaa muujeeda oo guriga abubakar sidiiq kii cumar kii fulaan taasaa dhici karta waa dhacaysa u dhaha nabiga caleyh salaatu salam sababtun waa maxay litafaaduli maa beynahum iyaga say u kala sareeyaan haddii adduunyada la kala fadlilayo wala alaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila nabiga caleyh salaatu salaam markaasi waxay dhaheen tilka manaazilu lambiyaa laa yabluguhaa kayruhum waa guryihii ambiyado cid kale ma gaarayso markaas rumay balaa waladii nafsi biyadihi rijaalu ma garatay ay manaazilu rijaalin waay aamanuu billaahi wasadaqa murs ow hum rijaalun dadka guryahaas degan rijaalun wey aamanuu bisad aamanuu billahi wasadaqu lmursaliin rumeeye macnaa waa sidiiqnimada hade sidiiqu jihaad ka fakama wax ka fakana lama arko abubakar waa la socotaan cumar si kasta intuu yeelo oo khayr uga dhaq buu leeyahay abubakar uga hormaray nabigaa bishaare sheega wuxuu leeyahy hebel u tag kala hormar markuu u taga abubakar oo ninkii bishaarada u sheegoo soo noqdo u arkaa qofka wuxuu leeyahy maanta wax soo siiyo ku ordo cuura arka abubakar oo meesha kasoo noqday nabigoo meel fariisa calayhi salatu slam yaa maanta janaaso raaci aniga yaa sooman aniga yaa kan khayr oo dhan aniga aniga intaas qofay ku kalantay ahlujanu leh nabiga calayh salaatu salaam marka sidiiq asaga meel looga dhaqanayo meel looga fakanayo maa fi khayrkao dhan ba ilaaha u dira subxaana wa tacaala allah shuhadadana hadda waa kuwaas wey waa aayadda walid iclaa waras ulaaika ancamala cali min annabiyiin waasidiiqiina waashuhadaai wasaalixiin waa maraatib waxasuna ulaaika rafiiqa nacam shuhadadana nabigu calayhi salaatu salaam hadda ajirka kusoo arooray waxa la tiri kara ma ah awal darajaaday ka leeyihin waxuuha nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku jiroo dhahay mi-atu daraja jannada mi-a daraja ayaa taalabuu dhahay أعد الله للمجاهدين في سبيل الله ودياري موضع صود من الج- الموضع صود من الجنة خير من الدنيا وما فيها يوك خير بدنيا آه، درسي أحد وأنا كسو مرني إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر أرواح الشهداء وحي كجران قلقلة أو شمبر أو حجارة تسرح في الجنة حيث شعب ما شرط الجنة كداقيس ثم تأوي إلى تلك القناديل مركاسي قناديل أو مارت يعني و لنبضو أما لنبضو ساس عمله وعرشه كسر الله الله دي قدومها إلهي مركاس وفيري محاربتا حرين أدوين أنه علي مركا لهن أن جهادني مركاس إلهي سبحانه وتعالى أني قضيت إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون لا نقن ما يتاس وارما مركاس إلهي نقارسي إلهي كقارسي لا تحسب الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء نعم مركا باب كان باب عجيب له نسأل الله الشهادة في سبيل والشهداء الشهادين لهم أجرهم بأنصقنا هذه ونورهم نور كوذا وال- والشهداء الشهادين عند ربهم حال أي رب قد أكتوذا أهالين لهم أجرهم ونورهم بليهن أجر كوذا وحلا قياس كرمان أما والذين كوي كفروا كفري وكذبوا بيني بآياتنا آيات كان أولئك كواس أصحاب الجحيم جحيم أصحاب كوذيوان هل كان مركي لما رأيو الله المستعان القرآن كعجائب تيسي wax laga dhorgi karo maaha qur-aanka waa kalaam al markii hadda kor intana loo qaaday dee dadkii darajaadkii mutasiqiintii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadoodii waxa loo diyaariyey markaan aragnay ayaa le adduunya bal maxay tahay waxaas intaad maaragtay baacsan lahaydeen oo u tanaafusi lahaydeen maxaad adduunye iyo anaanufkeeda oo wax baktiya maxaa uga daba ordaysaa nicmadaasaaba idintaa loo raba in la baacsaday wafii dalika falyatanaafasu lmutanaafisuun waxaa lagu baratamay markaasu alla wuxuu le iclamuu waxaad ogaataan mu'miniine annama alxayaatu dunya noloshan adduunyada oo dhow laciban wax iska ciyaar ciyaar aw lacibka waa wixii la isku maaweeliyo dadka waa yeelka waxay isku maaweeliyaan iyo walahwun wax la isku mashquuliyo caruurta waxa ay ku ciyaarto intay waxa dhisaana hadhow burburaya lacibna waxaa laa dadka odayaalka waxay isku maaweeliyeen sheeka fadhi kudirirkan iyo shaxshaxda iyo waxyaalaha isku maaweeliyeen wax hadhow wax kasoo qaada maaha licibna waa lahwina waa caruurta waxbay sameynayaan saray dhisayaan baabuur waxbay kala waxeenayaan hadhowna baatil waa markii la kala tegaya waxi wax meesha ka jira lama arko marka ama wax laisku maaweeliyo ama wax inta cabaar lagu mashquulo kabacdina baab oo waxba ka jirin waa iyo wasiinatun qurqurux birbiriq oo ku meel gaara oo tembareeri ah wa tafaakhurun faan oo baynakum dhexdiina ahaaday a isu faantaan anaa kaa xoolo badan iyo wa takaahurun bad isugu faanid oo fil amwaali xoolaa la isugu faaniyo wal owlaada caruurta anaa kaa wiil badan anaa kaa xoolo badan anaa kaa guryo dheer anaa bangiga rasiid ii taala anaa kaa hanti badan waxyaalaha la isugu faano wax meel jirana ma aha dadka badana oo isu faanfaanano adduunyada isugu faanano isku foorjeeyana dadka adduunyada uga hortago waa badanaa inay kuwa sii cimriyaan ama waxaas ay m- ma u badno adduunya wax loo faano maaha qofna maba lagula faano adduunyo iyo owlaad midna nacam aadaa la isaga jira haye marka waxaas waa wax waxaa leey berberiq tambareeri ahoo meel ku gaar wax joogtaa ma aha mithaal marka dadka dhan ay yaqaaniinu ilaahayna tusay qur-aanka iyo sunnada darbul amhila ku jirta mithaalka mahmaadana waxaa weeye shay macnaa oo maaragtay oodan u jeedin oo maskaxdu laakiin ay gara karto ayaa waxaa lagugu mithaalinayaa shay maxsuusoo hortaada yaalo si aada shaygaas si fiican aad uga baaraad u garatid adduunyada marka iyo birbiriqeedu kamahali kaysin waa roob oo kale oo dhulkii ku da-ayo acjaba yaab geliyey oo macnaha aada ay u jeclaysteen alkufaara kuwa beeraha duugta qodatada ilaa kufriga waxay ka timid waxa la duugo ilaa ninka kaafirka nicmadii alle iyo tawxiidka aayaadka alla waadixow duugo somaan ama hadduu mulxid yahana wuxuu leey rabbi ma jiro hadduu mushrig yahana wuxuu leeya keligiis ilaah maana waa lala leeyahay caalamka soo maaha marka waa kufri waxawey xaqii u duugaya ama nabigii oo ilaahay soo diro mucjisii muuqato ayuu duugaya ama aakharadii aayaadkeedu ay yaalin iyo waxyiyuu duugaya kamahali kaysin waa roob oo kaleo acjaba ou yaabgeliyey alkufaara kuwa beero qodotada nabaatu qaabku wuxu soo saaray roob inta si fiican u da-ay dhulkii si fiican waxuga soo saaray ee quruxda aada yaabas iyo cagaar uma yahiiju markaasuu kacay oo dabayshii jiilaalka intay ku dhufatay ayuu marka u kacay fa taraahu waxaad arkaysaa musfaran kii boor yeeshay inuu yahay yelow soo noqday markii hore cagaar u ahaa yelow markii soo maro maxaa ku xiga uma yakuunu xudaaban burburuu noqonay adduun marka waa taas wey bal nin walba indhaha ku taag dadkii aada soo gaari jirtay reer magaalka ahaa reer baadiyaha xoolaha iyo intaasoo haween qabay intaa wiilas u kala socotay ragga xagay ku dambeeyey qalaf qalaf qalaf qalaf qalaf hadha waxba lagama hayo wixii dhamaado annaguna maanta berri saasoo kale aan ka noqonayno na iclamu waxaad ogaataan anama alxayaatudunya nolosha adduunyada lacibun inay tahay nolosha addunya waa lacib oo wax waayeelku ay ku ciyaaraano laakiin iyo wallahi wax la isku mashquuliyo iyo waziinatun iyo wax qurux quruxa iyo watafaakurun baynakum faan un dhexdiina ahaaday iyo watakaathurun bad isugu faanido fil amwaali xoolaha udhowda isugu farnaakaa xoolana kaa badbado waa faafaankaas wax ka dambeed ark wax sii jiri doonana ma aha hadhow labadii shalay beratamaysay ama adduunku waa ka dhimanayaan ama midalbaa wuxuu ku faanaya gacantiisay ka baxayaan adduunyada marka waxalee maahmaaha ma u rabtaan mathaluhaa maahmaaheeda ka mathali kaysin waa roob oo kale oo roob intuu dhulka ku da-ay si fiican wax usoo bixiyo markuu si fiican wax usoo bixiyey acjaba oo yaab geliyo oo macnaa ay la dhaceen alkufaara kuwii qodotada ahaa beeraha duuganayay nabaatuhu qaabka wuxu soo saar iyo balka iyo beeraha iyo daaqasa usoo bixiyey iyo xoolo dhaqatada inta waa isku mid uma yahiiju markaa kabacd cabaar markuu joogo oo maaragtay jiilaalka uu ku yimaado ama halkan u arkay samarka geedaha si u birbirqayaan dabeysha winterka marka ku dhacday w ay sirin wax dhamaa gubato camala ku noqonay soo maa fa taraaha waxaad arkaysaa musfaran asagoo yelow noqday oo cagaa oo xaaboor noqday markood oo ka dhammaatay ee cagaarnimadii iyo birbiriq ay ka dhammaatay uma yakuunu xutaaman burbur oo cagta la mariyow noqonaya adduun marka halkaasi ku dhammaatay laakiin aakhare waa duwantahay aakharo waa laba daarood oon islahayn wa fil aakhirati aakharana cadaabun shadiid cadaab adag baa jira ninkii adduunyada doorta oo ilaaha rumayn waayo iyo wa makfirat waa dhinac waayo iyo wa makfiratun dembi dhaaf oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanunaa jira waa laba saayd waa laba dhinac dhinacna qofkii adduunyo doorto ilaahay ku kufriya cadaabun shadiida ahaaday dhinaca kale ninkii ilaahay rasuulkiisa diintiisa doortoo mu'min noqdana dembi dhaaf iyo rido allah xaggeeda ahaado amaa adduunye miya wama alxayaatu fi laakhirati aakharana cadaabun shadiid cadaab adag oo dhinaca oo dadka xun ah iyo wa makfiratun dembi dhaaf oo min allahi xaggiiskaada iyo waridwaanun aada jirta waa labadaas qaybood adduunyadii aawe wama alxayaatu dunya nolosha adduunyada ma ahan ilaa mataacu lguruur wax lagu raaxaysto oo lagu qatalay maan mataaculqur waxaa la yihahda wax lagu qatalayo sida malayga bahalka loo geliyo maaragtay jilaabka maxaa la yihahdaa ya ha bahalka hilibka yarka xarshaashada ayaa loo gelina halka sagaarada waxbaa loogu dhigayo iyo jiirka iyo marka la dhigayo soo maha waa lagu qatalaya soo maha adduunyada waa las qatalaya qofaa la rabaa in maaragtay cubka la geliyo waxbaa lagu qatalaya soo maa gaaran dadkan jawaas siisa dadka waxbay ku qatalaan soo maa xagaa lagu siinaa lagu sandareereyna iyo dadka tuugada iyo waxbaa lagu qatalaa hadha waxaa la rabaa dembigi in lagu qabto lacagaa meel loo daadaa daadinaa korkaasa laga ilaalinayo marka waa wax mataaco lagu qatalayo shaydaana kugu qatalayo iyadaa ku qatalaysa waxaa rabaa adoo baasha kusii maman iyo shahwaadka oo ilaahay ka siiyo dhab in lagu siiso markaas cadaab lagu taxaabo walciyaadu billah wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada ma ahan ilaa mataacu lguruur wax raaxo yaroo lagugu khatara laguu kadinayo oo sidii sagaar la dhiganayo ama malaay la jilaabanayo wax yaroo hilib aho maaragtay bahasha lagu soo gelinayo waxaasoo kale wey ama tuug la shirqoolayo wax yaroo loo daadiyo larabo in lagu shirqoolo dembiga maaragtay lagu hubiyo haddaba haddii ay saas tahay oo nolosha adduunye ay saas tahay aakharna ay saas tahay meesha maxaa u fadhisaa waa maxay wehsidan waa maxay maaragtay yacni himad la-aantan waana la calaalanaya ka kaco meesha saabiquu u beratama ilaa makfiratin dembi dhaaf oo min rabbikum xaggiina ka ahaaday iyo wa jannatin janno oo carduhaa ballarkeedu ka cardi samaai samada cardigeeda uu lamid yahay ballarkeeda iyo wal ard yacni ballarkeeda kee dherarkeeda iska dhaafi aacirka iyo dhulka samaawaadkoo la isku daba xariiriyo oo taxan ayuu la egyahay adduunkana waa cariiri qolalka lagu jiro waad aragteen wadana heli karin qofkii xoogaa maaragtay meelahana qofkii wax yaroo lix mitro isku weeraho maaragtay laba laba laba dabaqoo yar ah ma garat wuxuu leey guri fiicanaan degana xaggeenana maaragtay tireedisha bartireedisha iyo twenty bartwenty iyo meelahaasaa xoogaa la leeyahay qofkii ugu badanaa loo tahela soo ma marka xagga dhul cariiri kuma ahana waxaa la yidhi waa janno ballarkeeda iyo curkii dhulka leeg dheerarkeeda iskaba dhaafa marka soo maha maxaa carigaan idin dhigay saabiqu u kala beratama ilaa makfirati midhaaf oo min rabbikum xaggiina ka ahaaday iyo wa jannatin janno carduhaa oo ballarkeeda ou leeyahay asamaawaatu walard cirkiiyo dhulka meel fog kaama jirtaa la leeyahay soo maaha waxa aada ku goysanaysana waa sahlantahoo ucidad waxaa loo diyaariyey liladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi ilaaha iyo warasuul rusul wax rumeeyey oo aan rususha alla kala geynin oo nebi maxamed iyo nebi muuse nabi ciise aan kala geynin dhammaan rusul ilaahay rumeeyey ilaahayna si u rumeeyey oon u sharigan ayaa loo diyaariyey markaasu qofku waxaa dhihi kara inuu is yiraahdo oo maxay tahay intaas yartaahayba ku heleen dhib badanba ma lahan markaasu alla wuxuu yihi daalika kaagaasina fadlullahi ilaahay fadligiisa waay yu-tiihi ilaahay wou siiyaa man yashaa cidow doono wallaahu ilaahayna dulfadli kii fadli oo dheeraad u saaxiib waay cid wax weyn wax bixin kara alcadiimu ee weyn marka inay fadli weyn tahay waxaa ku dadaala waxaa jira nabiga caleyhi salaatu wassalaam ilaahay qofkuu rabou ku fadlilaa saxaabada khayrkii aada maaragtay ay ugu beratami jireen markaase nabiga intay u yimaadeen fuqaradii maarata ay waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah dahaba ahlu duhuuri bidarajaati alculaa wanaciimi almuqiim dadkii xoolaha haystay darajooyin waaweyn iyo nicmay la tageen qaala wamaa daak waa maxay sidaasna maxay oo aada idinka u weysay nicmadaas qaaluu yusalluuna kamaa nusalli saan u tukanay u tukanaya wayasuumuuna kamaa nasuumu saan usoonan oo u soomayaan wayatasaddaquuna walaa natasaddaq laakiin iyagu waxbay sadaqaysanayaan oo xoolay leeyihiin annaguna ma sadaqaysanano fiiro xoolaha uma tamaninayaan inay ku raaxaysaan laakiin inay sadaqaysaan u tamaninayaan wayactiquuna walaa nactiq iyagu way xoreynayaan addoommo annaguna ma xoreynayo qaala markaasu nabigu wuxuu dhahay afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu sabaqtum min bacdakum ma idin tusiyaa wax haddii aad samaysaan dadka idinka dambeeya aada ka hormaraysaan walaa yakuunu axadun afdala minkum qof idinka fadli badnaanayana ma jiro ilaa man sanaca midla maa sanactum waxaad sancayseen qof sanceeye maahan tusabbixuuna watukabiruuna wataxmaduuna dubura kula salaatin halaatan wa halaatiin waa awraadan hadda bacsala la aqrino sodon iyo saddex goor alxamdu lilah sodon iyo saddex goor subxaan allah sodon iyo saddex goor laa ilaha illa llah allahu akbar laa ilaha illa huna marka waa waxdaw laa shariika la waa lagu kamilaya waxaa kaloo soo aroortay toban goor subxaan allah toban goor alxamdu lilah toban goor allahu akbar qofku markuu dedegsiyo is yiraada kama gaari waayo taasina waa soo aroortay taasna ziyaada cilmi waxaa kaloo soo aroortay subxaan allah shan iyo labaatan alxamdu lilah shan iyo labaatan allahu akbar shan iyo labaatan laa ilaha illah shan iyo labaatan waxyaalaha khushuuca keena waxaa kamida dikriga in la bedbedelo anwaacda mar subxaan allah toban alxamdu lilah toban allahu akbar toban waa soo aroortay xadiis saxiix waxaa soo aroortay middan soddon iyo saddex iyo soddon iyo saddex soddon saddex laa ilaha illah waxdahu laa shariika lah lulmulku walxamdu calaa kulli shayin qadiir lagu kamilayo marna waxaa soo aroortay allahu akbar soddon iyo afar goor oo laa ilah waxdahu laa shariik ku jira marka markaaba bedesho markale caadiga soo akriyo qalab qalab qalab laakiin marka adkaarta bedesho xoogaa tanabuha keli inaad dikriga aad ku khushuucdo marka taasna waxaa way waa ziyaadatu cilm insha allah arbaciinka markii no- ay- aan aan soo gaarno xadiidka waan soo gaari doonaa arbaciinka markaasaan insha allah si faahfaahsan u sheegi doonaa insha allah haye marka macnaha maxalu shaahidka markii hose waxay yidhaahdeen markii dambe oo arrintii ay maqleen ayay nabiga haddana usoo ordeen faqaaluu samaca ikhwaanunaa ahlulamwaal maa facalna wixiina waa maqleen waana la yiraahdeen fafacaluu mila way sameeyeen faqaala rasuul llahi sala alla alay wasalam dalika fadlullahi yutiihi man yashaa waa fadliga alle qofka rabo oo ilaahay uu siiyey nacam saabiquu beretama ilaa makfira dembi dhaaf oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday iyo wa jannatin janno oo carduhaa balarkeedu ka cardi samaai waalardi ou la balar egyahay ucidad waxaa loo diyaariyey liladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi ilaahi iyo rasuuluhu rasuushiisa daalika arrintaasuna fadlullaahi waa fadliga alle yu-tiihi ilaahay waxuu siin doonaa man yashaau cidow doono wallaahu alana dulfadli waa kii dheeraad u saaxiiba alcadiim oo weyn ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum halkaana ilaahay subxaana wa tacaala arrin muhiim ah uu noogu baraarujinayaaho arrin qadarka ku saabsan ayaduna towxiidkana qeyb weyn ku leh qofka mu'minkaa tarbiyadiisana qeyb weyn aada iyo aada ku leh ayuu alla noo sheegaya qur-aanka waa cilmi wada socda wey cilmi naafic ilaah nagu anfaco maa asaaba ma asiibto min musiibatin ay maa asaaba qof ma- min musiibati wax musiibaa qof macnaa ma asiibo ay maa asaabat musiibatun axadan waayo camal yacni musiibo axad ma asiibto fil ardi dhulka kuma asiibto walaa fii anfusikum macnaa maa asaaba ma asiibto min musiibatin fil ardi dhulka oo musiibadaasoo kaa-inatan fil ard macnaa dhulka ka dhac ahaanayso walaa fii anfusikum naftiina ahaanayso macnaa musiibo caam ahoo dhulka ka dhacaysa abaar iyo waxyaalahaas nafsadiinana waa wixii marad iyo maaragtay dhibaatooyin adiga kusoo gaareen ilaa haddii ay musiibadaa dhacdo fii kitaabin ay kaa-inatun ay ahaatay fii kitaabin kitaabka allay ku qoranta min qabli an nabra-ahaa musiibadan intaanaan abuurin ka horaa kitaab lagu sii qoro ina daalika arrintaasna ilaahay inuu cilmigiisa uu sii ogyahay waxa dhici doono kitaabna uu kusii qoro intaysan dhicin hadhowna mashiicadiisa ay ku tacalluqdo hadhowna wixii ilaahay qadaray la helo ina daalika arrintaas calallahi alla korkiisa yasiirun waa ku fududahay waayahay maxaa musiibaadka loo sii qadaray oo hore loogu sii qadaray likay laa ta-sow inaadnaan murgoonin calaa maa faataku wix idinka tegay oo shay baa kaa tegay aada jecleed ha dhihin allah waxaas mahan u heli waayo waxaad ogaana waxaas maba kuu qorneen ba xaggeed ka hele walaa tafraxuu inaadnaan farax oo ka badbadisa camal aanan ku farxin bimaa aataaku wixi laydin siiy ilaaba wax markastaba kuu qornaayo oo nasiibaan leeyahay alla waa ii dhacatay farxad oo zaa-id oo oo shaqajaannimo aho maaragtay inaadan farxad aada aada usii farxin sababto waa maxay wallaahu allana laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid isqaadqaad badan ma garati oo dadka iska weyneysiiya fakhuurin oo faan badan alladiina kuwaasoo yabkhaluuna bakhaylay wix ilaahay siiyo ku bakhaylaya cilmi dadka uma quuraan nacfi uma quuraan tala fiican uma quuraan xataa qalbiga kalama jecla qofku inuu wanaagsanaado sababta waxaa qof kalba inuu ka sarreeyo fafaqo il hoos oo ku fiiriyo wayaamuruuna naas dadka waxay faraan bilbukli dadkan bukli ay farayna qof uma ogola haddaan qof qof ixsaan maxaa ixsaan uga sameyn oo kuleeyi maxaasaan u yeeli maxaasaan u yeeli soo ma marka kuwaas waa kuwa ilaahay ka jeesto oo khalqigiisa qofkii ka jeesta allana waa ka jeesto waman yatawalla qofkii ilaahay ka jeesta iyo xaqiisa iyo nacfiga muslimiinta fa in allaha alla huwa alqaniyu waa kii deeqtoon alxamiidu ee isagu la mahadiyo oo ilaahay isagoo dadkana ka deeqtoon haddana waa la mahadiyaaho ummadda nacfigiisa iyo raxmadiisau gaarsiiya allah subxaana wa tacaala aayaddan marka qadarkay ku saabsan tahay qadarku waa rububiyada alleh subxaana wa tacaala ilaa maadaama rabbi koonkan asaga ku tasarufa waxa walbaba wuxuu isagu doonaa dhacaya wuxuuse doorina ma dhacaya wax kastana wuu ogyahay tasarufka isagaa iskale marka waa ruubiyada alla wey qadarka markaa waa nidaamka tawxiidka waa tusbaxa tawxiidku ku xiran yahay ma garat faman aamana bilqadar sidoo ibnu cabaasin qadar qofkii rumeeyey faqad tama tawxiidu tawxiidkiisa waa taab noqday waman kadaba bilqadari qofkii biiriyey naqada takdiibuhu tawxiidahu takdiibkiisa ayaa tawxiidkiisa burinaya see u dhihi kartaa allah rabbi haddana waxa rabo ma qadari karo waa qalad meesha marka qadarku waa afar martabo awalan wax kastooo dhaca ilahay wuu ogyahay cilmigii subxaana wa tacaala kulli shay sayaqa ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala haaniyan kitaab uu ku qoray waa martaba labaad almartaba athaalitha waxa markuu ilaahay uu rabo inuu abuuro mashiicadiisa iraadadiisa ku tacalluqda macnaa ilaahay wuxuu rabaa waxa inuu soo saaro fii hada alwaqt markay ku tacalluqdo iijaadkiia ku xiga inamaa amru idaa arada shayan an yaquula lahu kun fayakuunu ahaanaya marka ilaahay wuxuu leeyay waxa dhacay waa qadarin waxa loo qadarana waxaa weeye inuu qofka muuminka ogaado ana maa akhdaahu lam yakun yusiibahu wixii gafa inaysan marnaba asiibi lahayn wamaa akhdaahu lam yakun ma maa asaabahu lam yakun liyakhdaahu wixii asiibana inaysan gafi lahaynoo arrintan mafruuq uu yahay oo hadduu wax oo helana intuu faraxa iska badiyo alla waxaanaa helay nasiibkay anaa dadaalay cilmigaygaa ku helay hebel waa bacaa hebel waa bayaxa waxaas inuusan dhihin hadduu wax waayana waa maaragtay waa xadkaygiiya baabay xagga anaa cajisay low aan dadaali lahaa low xagga aan samayn lahaa hebela maaragtay ciribta isaaray hebelka qoob igu muday waxaasoo dhan inaan la dhihin oo ilaahay qadarkiis loo hogaansamo ma gara markaasna qofku nicmadana ma qooqinayso musiibadana ya-si markaa ma ku ridayso qof marka wuxuu noqonaa muctadil oo mutawaasina oo haluucnimadoo ka baxaya haluucnimada iimaanka laga baxaya iimaankana waxaa ugu weyn kamid ah ugu muhiimsan aliimaan bilqadar ilaa waa ruubiyada alla subxaana wa tacaala maa asaaba ma asiibto min musiibati mintan waa iska zaahido maa asaaba musiibatun asal ku ahaa mintan waa is waa cumuumay faa-iideynay oo nakira fii siyaaqi nafyi haddii oo min lagu daro ziyaado ah waxa weeye cumuum ay faa-iideyna wax musiibaa ma asiibto fil ardi dhulka dhexeysa ma asiibto musiiba ardiyo macna dadka camimto walaa fii anfusikum naftiinana ma asiibto adiga khaas kuu ah ilaa fii kitaabin kitaab bay ku qoran tahay min qabli an nabra-ahaa intaanaan abuurin ka hor ayaa kitaab lagu qoray ina dalika arrintaasina cala allahi yasiir waa fududahay hadalkan ninka la qataado tafsiirkiisa waxa weye cajiib waay wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin fi lard hiya sinuun iyo jadbiga abaaraha walaa anfusikum wuxuu dhahay alawjaac waalamraad waa cudurada wey qaala wabalagnaa waxaana soo gaaray waa iska mursal annahu laysa axadun yusiibuhu khadashu cuudi macnaa qori ku xagta qofkii baadiyaha joogay u arda haddana xooga mismaarada waa xagtaa marmarna walaa nakbatu qadam ama ul oo maaragtay aada suulka aada ku dhufato dhagax oo ciddadu ku fuqdo baadiyahan ku arki jira adoo iska socda dhagax ku qaasa ciddada dhan fog ku leeda nacam walaa khaljaanu cirqin maaragtay xidid ku dikaama madax xanuunka ama meel ku xanuunaysa ilaa bidanbin ay ahaato u dhahay wamaa yacfu allahu akthar yacni ilaahay waa kuu qori laakiin waxaasina waxwey haddana waa adiga dembi aada samayso intaad samaynayso ayaa ka badan aayadana waxaa mancaneedaa xadiid oo muslim oo wariyey min xadiis cabdullahi bni camar qadara allahu lmaqaadiira qabla an yakhluqa asamaawaati bikhamsiina alfa sana ilaahay maqaadiirtu wuxuu qadaray cirkiyo dhulka intuusan abuurin konton kun oo sano ka hor wa kaana carshuhu cala lmaa macnaa carshiga iyo biyaha abuurnaa cirkan dhulkaa maba abuurnayn marka inaan maaragta la moorki maxaa marka qadarkan loo hormariyey likay laa ta-sow inaadan ka murgoonin calaa maa faatakum wixii idinka tegay likay laa ta-sow calaa maa faat wixii idinka tegay inaadan u murgoonino oaadan ka xumaanino waxaan maxay ii dhaafeen aanaan u dhigin walaa tafraxuu aanan ku farxin bimaa aataakum wuxuu idin siiyey maxay dhahan farax qof walba waa farxa laakiin faraxa la diida waxaa weeye waa farxa qofka doqon doqon ka dhigo waad aragtay dadkan aan iimaanka lahayn faraha taagtaaga iyagana qosa bubuuq haddii musiibo xun ku dhacdana wada saas iyagana indhaha u mirigsiinayo marka waxaa la rabaa faraxan inuusan kaa badbadanin ee musiibadana aysan aad kaaga argagixin wallahu allana laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalan mid kasta oo faan badan oo isqaadqaad badan fakhuurin oo faan badan mid isqaadqaad badan dadka iska waaweynayso haddana faan badan alladiina kuwa oo ikhtiyaalku badana waa socodka iyo shakliga iyo qaabka u haya fakriguna waa lisaanku badana u badan yahay ila qofku markuu isqadqaadayo qaabkiisa indhaha ku jebinayo dadka muslimiinta oo iska weynaysiinayo taas waa ikhtiyaarka oo qaabku hay-adu u socday dadka qaabku u fiirina iyo jeestadiisa qaab daran iyo waxyaalahaas way fakhuurnimadana waa markuu afka uu ka faanayo way alladiina kuwaas yabkhaluuna naasa dadka ku bakhaylaya inay wax siiyaan talo iyo taqwo iyo duun iyo adduunyaba waya'muruuna naasa weliba farayo bilbukl bakilmada qof qof waxtara aan ogoleyn uu leeyahay ninkii dhacwaama dheer ha ka socoto maaragtay ninka qawiga a noolaanay sida falsafaadka gaalada qaarkood khaliil qawi yaciisha maaragtay masaakiintana ha hartadaas oo kale waman yatawalla qofkii xaqa ka jeesta fa ina allaha alla huwa alqaniyu kii dooqtoon wey isagaa kadi qofka uma baahno isagoo qani ah haddana ilaahay khalqigiisa axsaana u sameeyaho alxamiidi kii lagu mahadiyo ixsaankiisa iyo naxariiskii lagu mahadiyo hay xaawxeelata intaas صلى الله على محمد وعلى آله